أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المqسطين بسم الله الرحمن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين وصلى الله وsلم عlى نبيinا محمد وعlى آله وأصxaaبه أجمعين أmا bعd casharkeena caaw wuxuu ka bilaabmayaa aayadda afartan iyo labaad ee suuraة الmaa-ida ka mid ah waxaan soo haynay yahuudda iyo sida ay kitaabkooda axkaamtiisii u bedeleen oo ay uga fogaadeen weliba ay ilaahay u nisbeeyeen subxaanahu watacaala waxaas ay bedeleen oo ayagu ay jeebkooda kala imaadeen ayay haddana kitaabkii alle u nisbeeyeen ee kuwaa ilaahay wuxuu soo tilmaamay ulaa-ika aladiina lam yurid illaahu an yutahira quluubahum waa kuwa alla ounan dooninba quluubtooda inuu nadiifiyo ou dahiro iyaga tilmaantoodii baa weli socoto oo alla wuxuu leeyahay samaacuuna kuwa maqlid hum iyagu samaacuuna kuwa maqlid badan waaye lilkadibi beenta kuwa maqlid badan waaye akaaluuna kuwa cunis badan waaye lisuxti xaaraanta fain jaa-uuka hadday kuu yimaadaan faxkum xugun oo kala saar beynahum dhexdooda ow amase acrid jeeso canhum xaggooda iskaga jeeso oo ka tag wain tucrid haddaad jeesato canhum xaggooda aa ka jeesatid falan yaduruuka ku dhibi maayo falan yaduruuka ku dhibi maayaan adiga shay-an waxba kugu dhibi maayaan wain xakamta haddaad xukunto faxkum xugun beynahum dhexdooda bilqisdi cadaaladda ku xugun in allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuqsitiina kuwa cadaaladda falo samaacuuna lilkadibi hum iyaga samaacuuna kuwa maqlid badan waaye lilkadibi beenta laamka marka taqwiya yaa loo keenay oo maada wasfiga yacni caamilka ee samaacuunada ah oo mubaalaqada tusayo ayaa lagu xoojinayaa laamkan oo taqwiya ayaa meesha loola imaaday ee asalku marka waxaa weeyaan samaacuuna alkadiba ay yasmacuuna alkadiba beentay maqlaan kahiiran si badan bay beenta u maqlaan ama samaacuuna kuwa maqlid badan waayo in la yidhaha lilkadibi liajli lkadibi bay wax u maqlaan laamta markaas laamu tacliil bay noqonaysaa markay warkaaga dhagaysanayaan inay ka been sheegaanayba u dhageystaan oo dadka waxaa jira marka dad dadka dhagaysto ee markaa yacnii waxay u dhageysanayaanna ay tahay inay hadhow wixii ay sheegeen maahay wax kale inay ku dardaraan oo warkaagay boqolaal been ayay ku darayaan labadaa macnaa marka laamka in tacliil laga dhigo iyo in laamku uu taqwiyo meesha u joogo uu yahay marka zaa-ida uu yahay xagga icraa yacni xagga icraabta amaa xagga macnaha macnou keenayo taqwiyada lafteeda yaaba waxay tahay markaa macno hadalka marka aada ugu qurux badan akaaluuna kuwa cunis badan waaye lisuxti lisuxutina waa la akriyey lisuxtina waa la akriyey labadana waa luqataani waxaana loo jeeda xaaraanta oo ibnu kathiir iyo abu jacfar iyo abu camar iyo kisaa-i iyo lisuxuti ayay akhriyeen inta kalena xada waa waa reebeen xaaraantana laga wadaa wa asluhu lhalaaku washiddatu ereyga asalkiisuna halaaga iyo shiddada waa oo marka waqaala lahum muusaa weylakum laa taftaruu cala allahi kadiba fayusxitakum bicadaab fayasxatakum bicadaab marka asxata iyo saxata labada waa laga bixinayaa waa laga bixin karaa oo markaa cadaab idinku halaago way asalku sidaas waaye xaaraantan marka la tilmaamayana waxay tahay laaluushka ay qaadanayaan oo ay diinta uga been sheegayaan oo markaa yacni iyo ri-aasada iyo madaxtinimada ay fiirsanayaan oo ay markaa yacni nebiga ku raaci la-yihiin oo haddii nebiga nebinimadiisa ay ka marqaati kacaan madaxtinimadiina meesha ka baxaysay is leeyihiin marka jaahaas iyo madaxtinimadaana waxbay ku cunaayaan qadaayaadka marka inay laaluush ku qaataan oo laaluushkaas marka ay cunaanna suxti iyo xaaraan weeyaan ayb waxaa kaloo suxtiga lagu macneeyaa kalab uljuuc fulanu masxuutu lmacida idaa kaana akuulan laa yani laa yulqaa abada ilaa jaa'ican qof marka yacni uu cunis badan yahay oo aan la arkaynin ilaa isaga oo baahan uun mar walba la arkaayo taana marka yacni qof mar walba baahidu ay ka muuqanayso ayb laaluushka marka de suxti waxaa loogu magacaabaya waxaa lagu shabahayaa marna de laaluushkii waa halaag macnaha hore marka la fiiriyo macnahan dambe marka la fiiriyana qofka laaluushka qaadanaya waa dhuuni hunguri weyn waayo marka mar walba hunguri weynaantiisa ma dhergaaya marka macna haddii wax kasta la siiyo la siiyo la siiyo xad ma leh macnaha labadaa macnoba marka waa loogu munaasabeyna fain jaa-uuka hadday kuu yimaadaan iyaga kuwaa markaa yacni sidaa loo tilmaamay yahuudda faxkum kala bixi beynahum dhexdooda kala bixi hadday kuu yimaadaanna kala saar ay ku dhahaan kala bixi ow acrid ama ka jeeso canhum xaggooda adaa khiyaar leh labadaas ordaha iga taga dhaho haddaad doonto ha xukumin haddii aada doontana kala saar oo kala xugun aayaddan marka muxkama miya masoo mansuuqa yaa laga hadlaa ee alimaam abu jacfar itabari iyo isaga markaa yacni wuxuu doortay aayaddu inay muxkamo tahay oo markaa imaamu shaaficina sidaas oo kale uu doortay aayaddan waa muxkama khiyaarkaanna marka waa jiraa haddii marka qole sidaas oo kale ay u timaado qaadiga muslimiinta hadduu doonana waa kala bixinaa haddii uu doonana ordaha iga taga ayuu dhihi karaa abu jacfar ibnu naxaas isaga kitaabkiisa annaasikhu lmansuuq wuxuu doortay aayaddan in mansuuqa ay tahay khiyaarka nebiga la siiyey markii dambe waa la nasakhay oo waxaa lagu nasakhay qowluhu tacaala waanixkum baynahum bima anzala allah waxay ilaahay soo dejiya ku kala saar khiyaar dambe aayaddaas laguma sheegin marka wuxuu leeyahay khiyaarkan waa la nasakhay waxaa lagu nasakhay ilzaamka oo marka lagu ilzaamiyey waanixkum baynahum bima anzala allah laakiin sidaa in la yidhaha waa laga xoog badan yahay oo imaamu shaafici isaga fii bacdi kutubihi wuu kala saaray marka khiyaarka jiro iyo markaunan jirin oo wuxuu leeyahay marka qolo axkaamta muslimiinta ay ku dureereyso oo ahlu dima oo kale ah dad muslimkii ku dhex nool jizyaa laga qaadaa axkaamta islaamka inay ku dareereyso korkooda oo markaa yacni iyaga xukunka markaa muslimiinta uu ku soconayo dushooda ayaa lagula heshiiyey qolada sidaas oo kale ah hadday timaado xukun soo doonato waa waajib inuu kala saaro waa anixkumna taasuu ku xambaara ayb oo taa ikhtiyaar marka ma jiraayo haddii laakiin uu yahay qoom ninka madaxda muslimiinta uu la heshiiyey laakiin hadda ayaga aan lagula heshiinin inay soo hoos galaan xukunka muslimiinta ay soo hoos galaan aan lagula heshiinin oon sidaa lagula shardisanin wuxuu leeyahay kuwaas waayo kuwa khiyaarka uu ka furan yahay haddii aada doontaanna waa xukumayaa haddii uu doono haddii uu doonana iga taga u dhahaya marka laakiin qolada xukunkiisa uu ku dareerayo korkooda oo sidaas laysku og yahay ayaga khiyaar ugama furno marka aayadda dambena taasuu ku xambaaray aayaddanna wuxuu ku xambaaray qolo iyaga iyaga uun iska muwaadiciin ah oo hadda laakiin xukunka islaamka uunan korkooda ku dureereynin sidaana marka waa tilmaamay oo wuxuu yidhi falaa yaxillu haddii marka xukunka uu qaato khiyaarka marka inuu xukumo uu qaato muxuu ku xukumayaa marka xukunka allow ku xukumayaa oo wuxuu yidhi falaa yaxillu limuslimin idaa taxaakama ilayhi mushrikun an yaxkuma lahu walaa calayhi ilaa bixukmi lislaami uma banaana buu yihi xaakimku hadduu qof gaal ah uu xukumaayo qado oo u keensado qadiyad oo u keensado xukumaayo wax kale u fiirin maayo iyo qaanuunkau aaminsan yahay kan islaamkuu ku xukumaa liqowlihi tacaala marka alla uu yihi faxkum baynahum aw acrid canhum wain tucrid canhum haddaad xaggooda ka jeesato falan yaduruuka ku dhibi maayaan shay-an waxba kugu dhibi maayaan wain xakamta haddaad xukumayso faxkum xugun beynahum dhexdooda bilqisdi cadaaladii ku xugun markaas alqisd waa maxay marka cadaaladda hadalka marka alimaamu shaafici waa sii wado wuxuu yidhi idaa taxaakama ilayhi mushri yani falaa yaxilu limuslimin idaa taxaakama ilayhi mushrikun an yaxkuma lahu walaa calayhi ilaa bixukmi اlislaam liqowli اllahi caza wajala fain jaa-uuka faxkum baynahum ow acrid canhum wain tucrid wain tucrid canhum falan yaduruuka shay-a wain xakamta faxkum baynahum bilqisti wاlqisطu xukmu اllahi tacaala aladi anzla calaa nabiyihi salى اllahu calayhi wasalam aayadda cadaaladda ay sheegaysana waa xukunkii ilaahay nebigiisa uu kusoo dejiyey marka hadday haddii la qaato khiyaarka ah in la inuu xukumo gaalo waaye iyo muslimnimada ma aaminsana iyo la dhihi maayo tan islaamkaa lagu xukumaa oo qaanuun kale in wax lagu xukumo maba banaana sideeda markaayb in allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuqsitiina kuwa cadaaladda falo ayuu alla jecel yahay wakayfa yuxakimuunaka wacindahum اtawraatu fiiha xukmu اllahi huma yatawallawna min bacdi dalik wama ulaa'ika bilmu'miniin wakayfa sideebaa yuxakimuunaka ay kaaga xaakim dhiganayaan oo adiga ay kaaga garsoor dhiganayaan walxaal cindahum agtooduna atowraatu ay tahay fiihaa dhexdeeda towreed xukmullaahi ilaahay xukunkiisa yaa ah uma markaa dabadeed yatawallowna waa jeesanayaan min bacdi daalika kaagaa ka gadaaleh yay markaa jeesanayaan iyagoo ogaaday in kitaabkii alla uu yahay wamaa ulaa-ika kuwaadaas ma ahaanin bilmu'miniina mu'miniin ma ahaanin kuwaas marka kayfada tacjiib ayaa ku jira walla yaab yacni wakayfa yuxak waaba yaabe sideebay adiga kaaga xaakim dhiganayaan kitaabkii ayaga nebigooda lagu soo dejiyey bay haystaan haba iska bedelnaado axkaamtii ku taallay oo weli ayagu aynan bedelin ayaynanba ku dhaqmaynina adiga say kugu imaanayaan waa yaabe nacam ayb yani nimankani kuu imaan maayaan way qoladan kuu timidna awalba inay wax kaa qaataan diyaar uma ahayne in uutiitum haadaa fakhuduuhu wain lam tu'towhu faxdaruu unbay ka ahayd wa kayfa sidee bay yuxakimuunaka kaaga xaakim dhiganayaan walxaal cindahum iyaga agtoodana atowraatu ay tahay towreed markaa yacnii agtooda uu yahay adiga say garsoore kaaga dhiganayaan oy uga raalli noqonayaan xukunkaaga towreedka iyagu ay aaminsan yihiin markaa oo weliba ay gacanta ku hayaanna agtooda ay taallo fiihaa dhexdeeda xaal uu yahay towreed xukmullaahi ilaahay xukunkiisa uu dhexdeeda yahay xukunkaasna maxaa laga wadaa wahuwa rajmu waa rajmigii towraad oo rajmigii uu ku yaalaaba agtooda abee adiga say kugu imaanayaan hadday rabaan xaq may rajmigii iyagaba kitaabka gacanta ay ku hayaan ugu qornaa may isku maamulaan uma markaa dabadeed yatawallowna waa jeesanayaan min bacdi dalika kaagaa ka gadaale wamaa ulaa-ika kuwaadaas ma ahaanin bilmu'miniina kuwa rumaynayo mu'miniin ah kuwaasi ma ahan buu leeyahay allah subxaanahu watacaala adi ay bimu'miniina laka kuwa adiga kuu rumaynayo ma ahan kuwa inaa anzalna tawraata fiiha hudan wa nuur inaa anagu anzalnaa waxaanu soo dejinnay atowraata towreed baan soo dejinnay fiihaa dhexdeeda xaal uu yahay hudan hanuun iyo wa nuurun iftiin xaqii iyo baatilkii bay kala ifinaysa ayb yaxkumu waxaa ku xukumo bihaa bitowraati towraad waxaa ku xukumayey annabiyuuna nebiyaalkaa ku xukumo ambiyaau bani israa'iil ayb aladiina nebiyaalka oo aslamuu ilaahay isu dhiibayoo ilaahay subxaanahu watacaala u hoggaansamay ayb liladiina kuwiibay ugu xukumaan haaduu yahuudoobay wa calayhim korkoodana waa ku xukumaan ayb maxduuf baa marka meeshaa ku jira waalrabbaaniyuuna kuwa rabbi loo nisbeeyo oo dadka tarbiyeeyo oo cibaadada alla kuwa ku tarbiyeeyo yaa ku xukumo iyo wal axbaaru culummadii yahuudda ayaa ku xukumaysay maxay sidaa u yeelayaanay ugu xukumayeen bima stuxfiduu bisababi maa bisababi maa ay bisababi aladii kii sababtiisa ustuxfiduu inay ilaaliyaan lagu kalifay darteed min kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa xaal uu ka ahaaday ama uu ahaaday kaasi ayb wa kaanuu waxay ahaayeen calayhi korkiisana shuhadaaa markhaati bay ka ahaayeen ayb wa kaanuu waxay ahaayeen shuhadaaa markhaatiyaal caleyhi korkiisa oo kitaabkaa allay markhaati ka ahaayeen falaa takshow haddaba ha ka cabsanina annaasa dadka waqshowni ani iga cabsada walaa tashtaruu ha iibsanina biaayaatii aayaadkayga hamanan ha ku iibsanina lacag lacagta oo qaliilan aada u yar waman axadkii ama qofkii lam yaxkum aan ku aan xukumin bimaa kii aan ku xukumin anzala allaahu alla uu soo dejiyey fa ulaa-ika kuwaada hum iyaga unbaa alkaafiruuna kuwa gaaloobay ah oo diinkii ilaahay marka ku kufriyey kuwaabaa ah marka weli qisadii yacni iyagii hadalkoodii baa socdo alla wuxuu leeyahay innaa anzalna towraata kitaabka la siiyey qiimigiisuu rabbi tilmaamayaa marka iyaga marka towreedkii gacanta ugu jirayna waa ka tageen xukunkiisa adigana inay ku rumeeyaan diyaar uma aha marka nimankan niman marka yacni aad baadida ugu fogaaday waay innaa anagu anzalnaa waxaanu soo dejinnay attowraata baan soo dejina towreed fiihaa dhexdeeda xaal ou ahaaday hudan hanuun iyo wa nuurun iftiin xaq iyo baatil bay ifina iyayuu ifinayaa yaxkumu waxaa ku xukuma bihaa bitowraati towraat annabiyuuna nebiyadaa wax ku xukumaan leanna reer bani israa-iil ambiyadaaba maamuli jirtay oo kaanat banuu israa'iila tasuusuhum اlambiyaa ambiyadaa maamulkooda haysay ambiyadaasuna kitaabkii alle kitaabkii alle subxaanahu watacaala bay wax ku maamulayeen aladiina ambiyadii oo aslamuu isdhiibayoo ilaahay isu dhiibay ay istaslamuu lilaahi wakhadacuu lahu ambiyadaasoo ilaahay ukhuduucay alla isu dhiibay marka ambiyada in lagu sifeeyo aladiina aslamuu waxaa lagu tusaa ambiyada ilaahay dhammaantood isku diin inay ahaayeen oo muslimiin ay ahaayeen yahuuddan marka islaamnimada aada ka cararaysaan ambiyaa-u bani israa'iil baaba muslimiin ahaa macnaha istislaamkuna waa la garanayo in ilaahay daaco loogu khuduuco ayb liladiina kuwii bay ugu xukumayaan haaduu yahuudoobay wa calayhim korkoodana waa waa ku xukumayaan marka laamtu dheefay tusee yacnii marka qaarkood ay gar leeyihiin kitaabkay ugu xukumaan oo gartooda ku siiyaan marka iyaga dushooda xukunku uu yahayna dushoodana marka waxay xukunka ku saaraan ilaahay kitaabkiisa marka min baab waxaa weeyaan saraabiila taqiikum lxara kulaylkii baa la sheegay walbardana meesha waa isaga jirtaan ayb macna marka sidaas waayo waxaa kaloo la yidhi marka sidaa markaan leenahay yaxkumu baan ku tacalujinaynaa ayb marka sidaa aan leenahay macno labaad baa jiro anzalnaada in lagu tacalujiyo oo inaa anzalnaada oo marka la yidhaha liladiina loo soo dejiyey towraad haaduu kuwii yahuudoobay loo soo dejiyeyna waa la dhihi karaa ayb waqiila waxaa kaloo bannaan in la yidhaha fiihi hudan wa nuurun towreed dhexdiisa waxaa hanuun iyo iftiin yow u yahayna liladiina haaduu buu u yahay taqdiim iyo taakhiir baa markaasna ku jiro intaba waa bannaan tahay marka taqdiim iyo taakhiir in laga dhigo min baabi alxadfi in la isticmaalo oo yaxkumuda lagu tacalujiye liladiina haaduu wa calayhim iyagaa loo xukumaa dushoodana waa lagu xukumaa ilaa kitaabku marna adiga dushaada wax ku xukuma marna adoo wax ku xukuma ayb intaba marka meeshaa ku jirta waalrabbaaniyuuna ayaa wax ku xukumo iyo walaxbaaru culamadii yahuudda eyani diinkii yani kitaabkii towraad aada u bartay yaa wax ku xukumayey bima stuxfiduu dhammaan intaa wax ku wax ku xukumaysa kitaabka maxay ugu xukumayeen bisababi maa bisababi aladii kii sababtii ustuxfiduu inay ilaaliyaan lagu kalifay yacnii kii inay ilaaliyaan lagu kalifay min kitaabillahi ilaahi kitaabkiisa xaal uu yahayna kaas wa kaanuu waxay ahaayeen shuhadaaa kuwa markhaati ah calayhi kita calaa kitaabillahi ilaahi kitaabkiisa yacnii kuwa korkiisa ku markhaati kacay ahaayeen ayb istu istuxfiduu istuxfiduu marka tarki yacni wasniga noocan marka waxaa ku jira marka wixii iyaga lagu kalifay hadda istuxfiduu yacni dalabku wuxuu tusayaa amar marka inay xafidaan oy ilaaliyaan ayaa lagu kalifay sida allaba uu yihi fi suurati ali cimraan wda yani waid akhada allahu mihaaqa aladiina uutuu lkitaaba latubayinunahu linnaasi walaa taktumuuna abu xayaan wuxuu yihi waqad akhada allahu cala alculamaai ilaahay culimada wuxuu ku qabtay xifda alkitaabi kitaabka inay ilaaliyaan min wajhayni laba meel inay ka ilaaliyaan axadihimaa meesha hore xifduhu fii suduurihim xabadka inay ku qabtaan ay xifdiyaan wa darsuhu bialsinatihim carabkooda inay ku daraaseeyaan wathaanii kan labaadna wuxuu yahay xifduhu bilcamali biaxkaamihi inay ilaaliyaan kitaabka oo axkaamtiisa inay ku camal falaan waitibaaci sharaa'icihi sharaa'icdiisa inay raacaan sidaasaa marka laga rabaa walyahuudu dayacuu mastuxfiduu wixii marka ilaaliya la yihi yahuud waa dayacday xataa tabadelat itowraa ilaa kitaabkoodiiba uu bedelmay kitaabkii la yihi kitaabka marka la xifdiyo kor laga qabto macaanidiisa la fahmo axkaamta ku jirta la dhaqangeliyo ma dhumaayo kitaabku markaas mana bedelmaayo laakiin haddii meel layska dhigoon la danaynin oon lana baranin la daraaseynin laysku kallifin oo ahmiyad aan la siinin marka dambe wuxuu noqonayaa hadba sida meel looga gawsanayo isaga dhanba in la iloobo u bedelmo waana midda ay gaaladu ka shaqeeyaan iyo acdaa-ul islaam maalin walba shubho cusubaa lagu keenaa diintii barashadeediina waa laga mashquulinayaa dadka yaryar ee dhallinyarada ah hadhow marka de kitaabkii see lagu see ku ilaashamaa marka kitaabku sow ku ilaalsamo waa in la baraa dadka jiilba jiil inuu baro alfaadiisa keliyana ma ahane alfaadana in la toosiyo macaanidiisana dadka in la baro laguna camal falo oo axkaamtiisa la weyneeyo oo aan la dhayalsanin la fududaysanin axkaamta allah subxaanahu watacaala aayadahaana ilaa dhowr aayadood macnahaasay noo tilmaamayaan marka marka aayaddan bimastuxfiduu min kitaab illaahi waxbaana lagu tusaaleynaya falaa takshaw nnaasa dadka ha ka cabsanina waqshownii ani iga cabsada walaa tashtaruu ha iibsanina biaayaatii aayaadkayga hamanan ha ku gadanina hamanka oo qaliilan aad u yar haddii adduunyao dhan lagu siiyo lacag yar wax yar wa waman qofkii lam yaxkum aan ku xukumin bimaa biladii kii anzala allaahu alla uu soo dejiyey fa ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga unbaa alkaafiruuna kuwa markaa yacni gaaloobay ah meeshan marka waxay rabtaa aayaddan ag istaag fahamna waa u baahan tahay aayaddaani fahamkaasuna marka waa inuu ku salaysnaado faham bayna alifraadi waatafriid ah iyadoo markaa yacni xaqa aayadda ay tilmaamaysana aan lagu gabood falin laga gaabinin eewax aayadda markaa in laga fahmo aysan ahaynna aan laga fahmin saa darteed marka iyada waxay u baahan tahay marka wax ka sheeg fara badan waqti markaa yacni baahideeduna wax hadda taagan oo joogo ayay tahay awalan marka ilaahay kitaabkiisa iyo allah wuxuu soo dejiyey xukunka alleh in markaa la xukumo oo la dhaqangeliyo oo markaa la oogo waxay ka mid tahay muhiimaadka waaweyn ee diinka alle alley ka mid tahay waayo yacni culimada qaar qaarna waxayba yidhaahdaan towxiidka saddexdiisa noocba waa soo gelaysaa meeshaan xukunka ilaahay oo la xukumo waa soo gelaysaa allah uu soo dejiyey waa mar oo xukunka kownigee qadariga ah sida aan ilaahay loogu haysanin waa in midka sharcigana aan loogu qabsanin alle koow horta waa qodobkaas oo ilaahay koonka yaa maamulo allah xukunkiisa ku maamulo soo maaha qofkau doonuu dilaa qofkau doonuu nooleeyaa qofkau doon yacni wuxuu barwaaquu keenayaa abaar buu keenayaa cidina ma dhahayso kuma qabsan karto xukunka kownigee qadariga ah sida aan xukunka kowniga alla aan loogu haysanin oo ilaahay loogu keli yeelo waa in sidaa loogu keli yeelo xukunka sharciga xukunkaa laba nooca kowni iyo tashriic iyo sharci kan kownigaa yaa ku abu yaa adiga waxaad samaynaysay wax kula soo gudboonaanayo yaa maamulayo o qadaraya allah midka sharcigaana yaa maamulayo oo iskale allah marka ilaahay sharcigii waa lala leeyahay oo dadaa la leh in la yidhaahdaa waxay noqonaya shirkun fi rububiyati waayba rabbinimadii oo alla lagu haysto subxaanahu watacaala qodobka labaadna waxa uu yahay towxiidulcibaadana waa cibaadana waa noqonayaayo ilaahay dadka wuxuu amray inay u xugun tagaan isaga xaggiisa wixii sharcigiisa inay u xugun tagaan falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila allah qofku marka marku doonanayo ilaahay xukunka alla markuu raadsanayo uu leeyahay qadyadaanaa jirto xukunka alla waa ku qanacsanahay uu leeyahay qofkaasi ficilkaa uu sameynayo ou ilaahay ugu taxaakumayo waa cibaadow allow ku gooniyeela ducooyinkii nebigana waxaa ka mid ahaa wailayka xaakamtu laa ilaa gayrika waay wailayka adiga xaggaaga keliya ayaan xaakamtu ka ayaan usoo xugun doonana oon ka xugun dhiganaya meeshaasna marka yacni cibaadadii waaye waxyaabihii ilaahay lagu waxidayey waxaaba ka mid oo adiga lagu faray ficilkaaga inaa ilaahay ku gooni yeeshid oo ficilkaagan marka taxaakumka ah yaa la rabaa masala yacni towxiidul asmaa wa sifaatna waa gelayaayo min asmaa illaahi tacaala waxaa ka mid a alxakam alxakam macnihiisu waa maxay garsoore ilaahay mar hadduu xakam uu yahay de xukunka in isaga loo geeyo waay subxaanahu watacaala ahmiyadaas marka aada u weyn ayay leedahay masaladan masale marka iska meel yar taagan maaha sida dadka qaar ay u suureeyaan wax iska taagan ma aha ahmiyadeeda waxaa kaloo ku tusayo waa arrin kufri iyo iimaan iyo dulmi iyo fisqi asmaa sharciga ku tacalluqaa marka waxaa markay asmaa sharciga ku tacalluqaanna ahmiyaday leeyihiin waman lam yaxkum bimaa anzla allahu fa ulaaika hum lkaafiruun faulaa'ika hum aldaalimuun faulaa'ika hum alfaasiquun qofkii xukumana muxuu noqonaa marka xukunka alle mu'min waayo isagana asmaadii baa marka ku xiran asmaadaasna axkaam baa ka dhalato waxaa muhima marka in aad iyo aad muhimaddaas iyo marka daryeelkaas in loo yeelo ayb oo ilaahay subxaanahu watacaala dad buuba iimaanka uga anfiyey xukunka alle oy ka tageen oo ay markaa daaquudka ay uxugun doonteen dartiis ayb waxaa kaloo ahmiyad kala siinayso cadaalad waay cadaaladuna waxaa aasaas ay u tahay wanaagga addoommada iyo dhulka labadaba salaax iyo najaax iyo wanaag haddii la rabo waa in cadaaladda dhidibada loo taago cadaaladna ma taagmayso ilaa xukunka alle laga oogo xataa hadday dadku intay mid dhigtaan gacantooda ku qortaan oo ay kaasaan si daacada ugu soconaynaa ay dhahaan cadaalad meeshii ma taallo waayo ilaahay wax ku cilmi dhan ma laha wax ku xigmad dhan ma laha wax ku naxariis dhanna ma laha oo kala mid ah allihii sidaa ahaa inta laga tago adiga xukunkaad qoraysaa muxuu noqonaa marka jawr iyo jahli iyo cadaalad darre laga weyn maayo walidalika alimaamu shaafici uu yidhi wاlqisطu xukmu اllahi اladii anzalahu عalayhi salى اllahu عalayhi wasalam cadaaladda waa xukunka alle uu soo dejiyey wixii marka xukunka alle aan ahayn cadaalad ma ahan waay dadka waxaa aada u badatay qofkaas cadaaladdaa la geynaa hebel cadaaladda ha la geeyo qadyadaas cadaaladda ha la geeyo wax cadaaladana maaha meelo daranoo waxaa weeyaan xugun aan ilaahay kiisa ahayn lagu haayo maaha in saas la yihaahdo waa inaadan dhihin ereyga noocaas oo kalea cadaaladda waa xukunka alla bes waana la amray addoommada inay de ilaahay u taxaakumaan oo fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila llahi warasuul iyo nebigana waxaa la amray inuu alla k xukunka alla oo tuso inuu wax ku xukumo inaa anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi litaxkuma bayna annaasi bima araaka allah haddaba marka afar yacni saddex meelaan ka baaraynaa aayaddan marka ama mabaaxidta ay culimmadu uga hadlaan meesha koowaad waxa ay tahay aayadahaani tan iyo labada aayadoo ka dambayso yacni aayadda ka dambayso oo fa ulaaika hum aldaalimuun iyo midda ka dambaysata kasii dambayso oo ah marka fa ulaa'ika hum lfaasiquun yay aayadahani kusoo degeen horta sababu nusuulkooda inaan fahmno waayo sababu nusuulka macnaha waxbuu kaaga furaya ee baxhiga labaadna wuxuu yahay xukunka anwaacdiisa anwaacu lxukmi iyo xaaladaha alxukmu bigayri maa anzala allah oo ku imaan karo tan saddexaadna waxay tahay farqi ma u dhexeeyaa qadiyad ama dhowr qadiyadoodoo jowr iyo xukunka alle uunan ku xukumin qofka iyo tashriicii caamka ahaa ee sharciga in la la la tashrii la loo xuguntamo inuu ka tago yacni masaa-isha tashriica caamka ah tashriica caamka marka suurooyinkiisa waa ka hadli doonaa oo waxay tahay qofku sidiisaba hadduu ka taga xukunkii alle yacni qur-aankiina looma laabto sunnadiina looma laabto axkaamtii laga istimbaaday qur-aanka iyo sunnadana loomaba laabto maba yaallaanba meeshaas bugaagaa yaallaan iyo yacni qawaaniin iyo articolaa yaallaan ee qadiyad kasta markay timaadana articolkaa loo fiiriyaa qadiyadu markay sidaas tahay tashriic caama waay kii caamka ahaayaa laga tegayba macnaha in sharcigii caam ahaan loo qaato iyo waxaa markaa yacni kala duwan in sharcigii lagu xukumo qaaligan sharcigaa meesha u yaallo inuu sharciga ku xukumaa la amray isaga kaasoo yacni meesha u yaallo mar maraajicdiisu waa diinta laakiin qadiyad buu hawadiisa ka arkay laaluush buu qaatay sidii sharciga maaha si kaloo xukumay isku mid miyaa labadaa qadiyadood waa muhim marka labadaas arrin in la ogaada marka ayb saddexdaas marka dhinac ayaan ka fiirinaynaa in sha allahu tacaala tan koowaad waxa ay tahay aayadahani yay kusoo degeen alqowlu lwal qowlka koowaad waxay tahay aayadahani kulligood yahuudday ka wada kusoo wada degeen shanigooda macnaha baraa bnu caazib ayaana laga wariyey wuxuuna yidhi nasalat alaayaatu fi lkaafiriina kulluhaa kulluhaa laamka waa godanyaha aayaadkani waxay kusoo degeen gaalada yacni yahuudda dhammaantood saas wey waana qowlu abi saalix iyo abu mijlas laaxiq bnu xumeyd qowlkiisa waana qowlka labaad wuxuu leeyahay waxaa loo jeedaa waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun cuniya biha ahlulslaami dadka muslimiintaay taa ay u taallaa wa bidaalimiina midda dambe waayo alyahuud wabilfaasiqiinana annasaara wey qowlkaana shacabi baa qabo ibnu jariir sidaasuu wariyey saddexdii qolo markaa iyo muslimiintii yahuuddii nasaaradii baa loo kala qeybiyey marka alqowlu thalith wuxuu leeyahay ahlu kitaabkay ka soo degtay iyadoo aan yahuud keliya ama nasaaro keliya aan la dhehaynin waa huwa muraadun biha jamiicu nnaas dadkao dhanna waa loo jeedaa ayagay kusoo degtay laakiin waa caam muraadun biha jamiicu nnaas muslimuuhum wa kufaaruhum iyaga muslimiintooda iyo gaaladoodaba cabdurasaaq wuxuu wariyey iyo ibnu jariir iyo ibnu abi xaatim xaakimna mustadragiisa uu ku wariyey waana saxiix yeelay can xudayfata ana hadihi alaayaati dukirat cindahu aayadahana xudayfe agtiisa lagu aqriyey faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi ina hada fii bani israa'iil bani israa'iil ay aayaddan ka warrameen faqaala xudayfatu xudayfa wuxuu yidhi nicma nicma alikhwatu lakum banuu israa'iil walaalaa nicmale buu yidhi reer bani israa'iil in kaana lakum kullu xulwatin walahum kullu muratin haddaad idinku macaan kasta qaadanaysaan ayaguna qaraar kasta la siinayo yani iyaga keliya aayaddu ma ka hadlayso rabaa inuu yihah waa caam iyaga qaraarka maa la siinaa macaankana idinka maa la idin siinaa kalaa wallaahi lataslukunna ariiqahum qida shiraak allaan ku dhaartee dariiqoodaad raacaysaan kabaha kabta labadeeda suun siday isu shabahaan baad u shabahaysaan ayagana markay xukunkii alla ka tagaan idinkana waa laydinka helaa inaad ka tagtaan hadalkiisa bal markaad u fiiriso da waaqaca muslimiinta aada saarto maxaa kuu soo baxaya marka say u shabaheen macnaha waakraja bnu lmundir ibnu lmundir wuxuu soo saaray can ibni cabaasin sidoo kale qaala wuxuu yihi ibnu cabaas nicma alqowmu antum dad yaa nicmo lahaaday idinka in kaana maa kaana min xulwin fahuwa lakum wixii macaan hadday adinka leedihiin wamaa kaana min murina fahuwa liahli اlkitaab ay leeyihiin kaanahu yaraa ana dalika fi lmuslimiin marka ibnu cabaas wuxuu arkaa muslimiinta inay aayaddu ka waramayso waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum اlkaafiruun adduru lmanhuurkau suyuudi aahaartan ku sheegay juska shanaad saddex boqol labaatan iyo toddoba ama aayadda markaa tafsiirkeeda u maray dabari wuxuu doortay aayadda in yahuudda ay kusoo degtay saddexda aayadoodba siyaaqaana isaga uu ku rajaxay siyaaqa aayadaha ayb aqwaal kalena waa sheegay abu jacfar adabari raximahullah intaas marka waa wixii sababunusuulka ku saabsan ee si walbay ahaatana alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab cibradu marka waa caam waaye sababta un keliya kuma gaar ah tan labaad waxa ay tahay ama baxdiga labaad anwaacu lxukmi xukunka anwaacdiisa inta aadan horta alxukm bigayri maa anzala allah aadan yani horta aadan xukunkiisa ogaanin xaqiiqdiisa horta waa inaa fahamto xukunkii ilaahay soo dejiyey waxaan ahayn maxaa laga wadaa maxaan noqonaya xukunka sidiis waa saddex nooc alxukmu calaa halaathati anwaac alxukmu lmunazal waa mid alxukmu lmunazal marka waxaa weeyaan waa midka uu alla soo deji rasuulkiisa uu kusoo dejiyey ou xukumay nebigiisa addoommada uu ku kala saaray xukunkaasna marka wahuwa xukmuhu aladii laa xukma lahu siwaahu waa xukunka aan xukun kale oo kaa ka soo haray aanu jirin alxukmu lmunazal marka allaaba binasi wax ku xukumay nebigiisa yaa wax xukumay kaasi mana qaldamo waana xukunka allah kaas kaas waa mid alxukmu lmuwal kan labaad waxaa la yidhaha alxukmu lmuwal alle iyo rasuul toos uma aynan sheegin qadiyadaa dhacday waqtigii nebiga aan dhicin culimadii muslimiintiibaa intay fiiriyeen aayadihii iyo axaadiidtii iyo maqaasidii shareecada iyo intay wax badan eegeen ayay ijtihaadeen xugun ay soo saareen midkaasina marka waa xugun la raaci karo oo ay bannaan tahay in la raaco waa bannaan tahay haddii hadda xukunka noocaas la diido oo la yidhaha ijtihaadkaasi waa qalad ama khata waayo la yidhaahdana waa waa la dhihi karaa waa la cadday karaa oo xukunkaa marka ijtihaadka ku dhisan khata iyo sawaab labada waa ixtimaala haddii la ninka caalimkaa la yidhaha war ma ilaahay baa saan xukumay rasuulkiisa mayu dhaha alle rasuul ma xukumin laakiin anaa ka fahmay ayuu dhahayaa marka inuu isaga ka fahmo axkaamta diinta waa ka mid tahay ila yani ilaa nebigu wuxuu yidhi ida ijtahada alxaakimu fa asaaba falahu ajraani hadduu imaam xaakimka ijtihaado ninka diinta yaqaano mujtahidkaa ee uu asiibo laba ajar uu leeyahay haddii uu gafan hal ajar kaas marka bayna alkhata'i wasawaab waaye haddii lagu dhaqmo hadda oo qofka muqalidkaa ama uu ku dhaqmo isagu ma noqonayo xaaraan inuu ku dhaqmayo alxukmu bigayri maa anzala allah waayo ma la dhahayo waayo culummada allah waxaa la amray iyaga inay ijtihaa ay ijtihaadaan oy sharciga dhexdiisa ku ijtihaadaan iyagoo kitaabka iyo sunnadii iyo feerinayo iyagoo uu ogyahay allah inay gefi karaan ayb walidaalika axkaamta nawaasish ee gadaal ka timaado oo nusuus sariixa aan loo haynin aqwaasha culimadaa la xuskanaa qaala shaaficiyu kada qaala abuu xaniifa kada marka aan leenahay iyaga kitaabkii sunnaday ka istimbaadayaan iyo yacni markaa qawaaciddii ay wax kula soo baxayeen kaas marka waxaa la yidhaha alxukmu lmu'awal keliya labadooda farqiga u dhexeeya waa maxay mid ka hore waa sawaab mar walba weligiis qalad ma noqonayo waxa lee rasuul ay sheegeen midkaani khata iyo sawaabba waa ixtimaalayaa marka laga hadlayana xukun diineed waa yahay alxukmu lmuawalka laakiin xugun alle iyo rasuul in loo nisbeeyo la yihaha allaa yidhi rasuulkaa yidhi maya ayb leanna haddii allaa yidhi la yihaha haddana berri qalad ou noqdo saas maba waa waa taas sax maaha kan saddexaad alxukmu lmubadel waay nacam alxukmu lmubadelka marka in badan culimada waxay ku tilmaamaan qofku inuu markaa wixii yahuuddu ay ay sameeyeen oo kale inuu intuu isaga wax iska samaysto iska malookeysto oo meelaha isku qaso ama uu wax qorqorto uu yidhaahdo xukunkii alle rasuulkii waa kana waxay yihiin waxaan marka la yidhaha xukmullaahi waaye tabdiil waayo midkaasi xukunka alla ayuu bedelaa qofkii wixii alla uu xukumay maayo wax kaloo intuu sameeyo ayuu shareecada u nisbeynaa haddana waa alxukmu lmubadel waxaa kaloo la dhihi karaa alxukmu lmubadel wa huwa alxukmu bigayri maa anzala allah wixii ilaahay uu soo dejiyey waxaan ahayn in lagu xukumo kan marka mubadelka ah falaa yaxilu tanfiiduhu wala alcamalu bihi in la fuliyaana ma banaana in lagu camal falaana ma banaana walaa yasuuqu itibaacuhu in la raacana ma banaana hadda haddii adiga awood lagugu muquuniyo waa cudurdaar ay leedahay dee mukrah baad tahay nin la qasbaayo wa saaxibuhu qofka isaga waxaa dhaqan gelinayana bayna alkufri waalfusuuqi wadulmi buu u dhexeeyaa ibnulqayim kitaabu ruux juska labaad toddoba boqol afartan iyo laba sidaasuu yidhi meelaha dambe furuuqda markuu ka hadlayo alfuruuq ayb intaana marka waxaan uga baxay xaqiiqat lxukmi bigayri maa anzala allah xukunkan marka yacni waxaan alla wixii uu soo dejiyey ma ahan marka la leeyahay waa alxukmu lmunazala baxaayo iyo alxukmu lmu'awal labadaas waa baxayaan wixii labadaa aan ahaynee axkaamaba maxay noqonayaan wax aan ka hadlayna qofkaabaa marka bigayri maa anzala allah wax ku xukumaya shay walba haddaadan xaqiiqadiisa ogaanin xukunkiisa hadhow maxaad ka fahmaysaa xaqiiqda shayga in la ogaadaa muhima ayb amaa xaalaat lxukmi bigayri maa anzala allah marku dhaco ou qof ka dhaco ilaahay wixii uu soo dejiyey waxaan ahayn inuu wax ku xukumay xaalado ma leeyahay mase hal xaalad keliya way xalaad buu leeyahay alimaamu abari wuxuu warinaa bisanadihi can ibni cabaasin anahu qaal man jaxada maa anzala allahu faqad kafar qofkii diido wixii ilaahay soo dejiyey waa kufriyey xukunkii alle waa kan ayaa la leeyahy ma rabnuu leeyahy waa diidan waman aqara bihi qofkii aan diidin ee ogolaaday yani xukunkii alle waa kan waa dafira jaxdiga saas waay waman aqara bihi qofkii qiro war arrintaans xukunkan fiiri xukunkii alle ma yahay haa waa qiray walam yaxkum aan xukumin waa qiray xukunkii alle inuu yahay mana xukumin fa huwa daalimun faasiqun ayuu yihi waa qiray xukunkii alle inuu yahay ma xukumin waa daalim faasiq dabarina aayaddan markuu joogay tanuu u iishay maala ilaa haada ayb xaalad marka laba xaaladoo hadda halkan uu ku sheegay xaaladda koowaadna waxay tahay jaxdi waa kufri akbara xaaladda labaadna iqraar baa jiro laakiin waa ka tegey iyada marka wuxuu yihi dulmi iyo fisqi buu ku sheegay ayb waa ururinaynaa marka hore warka tan kale waxay tahay cataa bnu abi rabaax iyo daawuus waxaa laga wariyey waman lam yaxkum bimaa anzala allahu fa ulaaika hum lkaafiruun kufrigaanay ka hadlayaan markaasi waxay yidhaahdeen kufrun duuna kufrin gaalnimo gaalnimo ka sokayso kufrun duuna kufrin marka kufrun duuna kufrin maxay ka wadaan gaalnimadii diinta looga baxayay ma aha waa goorma marka uu qirsan yahay aanu diidin daawuus iyo cataa asaaniid saxiixa saas looga wariyey taa iyadana marka waa riwaayo kale marka kufrun duuna kufrin bukhaariga laftiisa kitaabulimaanka waa ku taallaa bacd self waa kuwaana waa sheegayaan yani kufrun duuna kufrin dadaa waxay u haystaan min aqwaali lmurji'ati inay tahay kuwaas waxaa xaqiiq ah diin inay ka hadlaan munaasab maba u ahan banaan lanna kufrun duuna kufrin qowl murji'a maba ahan banaan qowlka wuxuu ka yimid a'imadan taabiciinta waaweyn iyo ibnu cabaas iyo ayuu ka yimid ayb waxay ahayd haddii uu leeyahy waa min aqwaali lmurjia waay kufrun duuna kufrin inuu caddeeyaa fiican uu yihaa meeshaa iyo meeshaas uu ku yaallaan ummada hadda joogana ma rabna warkooda dadkaa hore maadaama asaaniid lagu keenay waqti hore ay jirtay inuu yihaahdo waxaani ma jiraano aqwaal murji ay ahaayeen inuu soo caddeeyaa fiican inuu iska hadlo hadalka nin walbaa waa wanaajin karaa qof walbaa waa yaqaanaa sida loo hadlo riwaayada kale waxay tahay ibnu zayd riwaaa yani yaa laga wariyey cabdiraxmaan bnu zayd bni aslam xagga tafsiirka waa ku xoog badan yahay wuxuu yidhi man xakama bikitaabihi alladii kataba biyadihi ninkii xukumo wax ku maamulo wixii uu gacantiisa ku qoray wa taraka kitaaba allaahi ilaahay kitaabkiisana ka tegey wa zacama ku andacooday ana kitaabahu kitaabkiisa haadaa oo kaan ah min cindi illaahi ilaahay agtiisa inuu ka yimid sida yahuuddu fashay waayee faqad kafara waa gaalooba hal suuro oo isaga ka hadlay marka waxaanoo dhan marka waxa iskhilaafaya maaha nin walbaa marka suuro jirtay unbuu markaa ishaaraya ama u tilmaamaya farta ku fiiqaya marka ninkii inta wax qorqortay yidhaahdo xukunkii alla waa kanaa qofkaasi faqad kafar gaalowkaas waana xukunkiisu muxuu ahaa almubadel waa alxukmu lmubadel ayb ibnu ibnu jariir marka isaga taa isaga ibnu jariira wariyey ibnu cabaas waxaa laga wariyey inuu yidhi inahu laysa bilkufri aladii tadhabuuna ilayhi inahu laysa kufran yanqulu can اlmila kufrun duuna kufrin ma ahan buu leeyahay gaalnimada aada idinka ku tegaysaan idinkayow ka wadaa khawaarijtow ka wadaa waayo waqtigii ibnu cabaas waxaa jiray khawaarij dadka qudaada muslimiinta ah ee sharciga wax ku maamulaya hadduu hal mar joor sameeyo oo xoogaa hawa intay qaado uu ka leexdo gaal waayay dhihi jireen hal mar hadduu cadaaladii ka tago yakfur iyagoo ka fiirinaya marka murtakibulkabiiraha inuu gaaloobayo ayb marka wuxuu leeyahy qoladaabuu ibnu cabaas wuxuu ku leeyahy war idinka kufriga aada ku tagteen ma aha kufriga ayb inahu laysa kufran yanqulu can اlmila maaha kufri diinta qofka ka raraayo intaan marka waxaan kasoo aan yani aan ka arkaynaa xaalaadkan oo dhan inuu xaalado leeyahay alxukmu bigayri maa anzla allah xaalad uu noqon karo kufri diinta looga baxo waa goormo haddii uu la xiriirsado diidis juxuud ama waxaa la xiriirsaday wax la mid ah juxuudka maxaa la mida istikfaaf waa fududaysanaa oo maalan wuxuu leeyahay marka la yidhaha war shareecada islaamka waxaa lagu maamulo waxaas mar horaa laga soo tego cusuurtii mugdiga ahayd maad nagu celin rabtaa kaas waa ka baxaa diinka khaarij can ilmilla waay diinku bannaankuu ka jooga kaas waayo waaba istikfaafayba kaas ayb istixlaal ayaa la mida waxaan maxaad sidaan u yeelay waa bannaan tahay wax dhiba ma lahan u leeyahay waa bannaystay waa gaalnimo iyadana tabdiilka waxbau isaga qortay or shareecadii aawa shareeco maa kuu dhiman waaba tan shareecadii alleh ayuu leeyahay waa gaalnimo iyadana xaaladahaas ayb ama waxaa kufri diinta looga baxo ay noqon kartaa marka uu ka fadilo xukunka alle yani xukunkiisa markuu kan alle ka fadilo oo haddii marka uu leeyahay kan uu haysto iyo midkan marka yacni allah subxaanahu wa tacaala shareecada kanaa ummadda u roon hadduu taagan yahay kanaa u roon gacangoyn iyo dadkan uma roona sidaana u roon uu leeyay waana dhahaan dadka qaar ma ahan wax aan wax iska ma ahan khuraafo ama aan jirin maaha dadka qaaraa dhaho waxaas maa dadka hadda maa gacangooyn iyo dhibaato iyo m yacni shareecada ma tii gacanta la goynayaad rabtaa tanaa dadka uga naxariis maahan taas ayuu leeyahay kaasi marka istikfaaf iyo iyo waxaa ku jira tafdiil weliba xaaladna wuxuu noqon karaa kufrun duuna kufrin xaaladahaas marka maxaa ka mida jowr baa ku xambaaray shareecada islaamka si guud waa u haystaa waa xugun kale ma ku bedelin laakiin isaga marka jowr iyo hawa hawa nafsi ah ayaa marka yacni iyo laaluush qaadasho darteed buu uga leexday wax kalo meel kalou maray sharcigii maaha meel kalou la maray midkaasoo kale marka yacni waa midka ibnu cabaas iyo abu mijlas iyo ay leeyihiin kufrun duuna kufrin waa kaas marka waxaan ogaanaynaa aayadda kufriga ku jiro kufri akbarana waa noqon karaa kufri aan akbar ahaynoo kufrun duuna kufrinna wou noqon karaa qof iyo xaaladiisu marka tafsiirka marka a'imadii hore laga soo guuriyey aayadda xaalaadka uu ku imaan karo sidaas waay waxaan rabaa marka macluumo muhima iyadana meeshaas marka waa baxiga saddexaad baxiga saddexaad wuxuu yahay dadka qaar baa waxay ka dhigeen ibnu cabaas iyo abumijlas waxaan ay ka hadlayaan oo ay leeyihiin war ma ahan gaalnimada aada idinka ku tegaysaan marka ay sidaa leeyihiin bay waxay u qaateen in xukunkii yani shareecadii oo dhan meel inta la yska dhigo meesha iyo maxkamadda waxa yaallaa uu yahay qaanuun kale qaanuun wadci baa maxkamaddii yaallo maba loo laabtaba shareecada islaamka dadka qaar baa laga yaabaa inay yidhaahdaan qaanuunka ay qoreen iyo shareecada hadday meel un iska waafaqaan soo shareecadii lama xukumin maya lama xukumin waayo min baabi tawaafuqay ku timid maahana ilaahay in laga qaato looguma talagelin yani sharci ahaan ma loo soo xiganayo qaanuun ahaana loo soo xiganayo taas dadka in lagu sira maahan marka dadka qaar baa marka waxay leeyihin waxaasaa ku yaallo kan waa ku yaallaan diinta islaamkana waa waafaqe diin islaam ahaan laakiin meesha looma keenin qaanuun ahaanaana loo soo xigtaa ayb marka masaladan saddexaad marka waxay noqonaysaa farqi ma u dhexeeyaa maxkamaddii kitaabka allaa yaallo marmaraa joor la sameeyaa maye maba yaallaba kitaab alle iyo walaa axkaam yani kutub shareeco maba taallaba oo waxa loo laabto waa wax kale siday noqone midda dambe marka tashriici caamka mas'aladiisii waayo waktigii ibnu cabaasna waxaas ummadda maba lagu ibt maba lagu ibtilaynin waxaa ku tusaysa fadwada ibnu cabaas tashriica caamka inaynan ka waramaynin waagii ibnu cabaas maba jirinba qawaaniin dadku samaystaan oo wadciyo meel lagu dhigta ma jirin oo maxkamad la dhigo taariikhda islaamka laba maray soo martay muslimiinta mar waxay ahayd yaasiq jinkis khan ninkii tatarka ahaa markuu dhulkii muslimiinta qabsaday meelo badan oo ka mida ayuu buug buu sameeyey shareecada islaamka midda nasaarada tan yahuudda iyo wax maskaxdiisa uu ka keenay buu isku daray buug buu ka dhigay buuggaasaa meel walba uu dhigi jiray laguna maamuli jiray yaasiqaas marka muslimiintu waa ka fakadeen waxay uga fakadeen sida alcalaama axmed shaakir uu leeyahay dadna lama barin oo dadkii muslimiinta yaasiqa waa iska aruuriyeen ilmahoodana maynan u dirsanin oo barta noo barta maynan dhihin waxay u arkeen nin gumaysto oo xoog badan wuxuu la yimid walidaalika maynan ku milmin muslimiintii markii uu iska tegay jinkis khan iyo tataartu ay ka baxeenna waa la tegay buuggoodii marka labaadna waa waqtigan hadda aan joogno waayo ibtilada taallaho gumaystihii waagii hore qabla isticmaarka ka hor dalalka muslimiinta maxaakim sharciya ka jiray waxa la yidhaha maxaakimtii sharciga waa la baabi'iyey waxaa lagu bedelay maxaakim qaanuuniya lagu bedelay kuliyadaa laga furay dalalka muslimiinta kuliyat lxuquuq la yiraahdo ama kuliyatu yani alqaanuun ayaa la furay dadkii baa loo diray waa la bartay waa lagu shaqaystay maxkamadihii baa la dhigay balaayadiisu kaas marka waa kaanaa mahartay noqotay balaayadiisu mahartay noqotay marka tashriica caamka ah iyo inuu meesha sharcigii ku yaallo laakiin marmar laga leexdo waa kala duwan tahay ibnu cabaas waqtigiisii waxa dhacayo khawaarijtuna ay ku gaalaysii jireen qudaadda waxay ahayd hal mar ama wax la yacni sharcigii baa wax lagu maamulaa laakiin marmaray joor sameynaya gaal waayay dhihi jireen markaasuu ibnu cabaas wuxuu yihi war maya kufriga aayaddu aayaddanna waa deliisho jireen laysa alkufru aladii tadhabuuna ilayhi kaas ma ahan udhihi jire marka fatwada ibnu cabaas waaqiceeda waaqic aan ahayn haddii loo soo raro fahamka waa xumaanaan fahamkii waa xumaana ibnu cabaas waaqicaan oo kale maba arkin waayo waqtigii mintii muslimiinta lagu ibtileeyey waxaan ayaa la yaqaanaa marka mas'aladaas iyada marka waa midda marka balaayadeedu ay badatay sidaas marka ay ahayd marka alxaafid ibnu kathiir isaga albidaaya wanihaaya juska toddobiyo tobnaad lixdan iyo safxada lixdan iyo labaad wuxuu leeyahay akhbaarta sanadkii lix boqol labaatan iyo afarta dhacday wuxuu yihi uma dakara aljuwayniyu shay-an min alyaasaaq yaasiqaasuu wax ka sheegay juwayni oo wuxuu yidhi min dalika anahu man zanaa qutila ninkii zinaysta waa la dilaa muxsanan kaana aw gayra muxsan doob ha ahaado ama nikaaxa soo maro wakadalika man laada qofkii luudiyo sameeya wuxuu yihi qutila waa la dilaa baa ku taalla waman tacamada alkadiba been ninkii u qasdo qutila waa la dila nacam waxaasa uga buuxay waa qaanuun la dhigaayo soomaha nacam aagta number koo lamber labo lamber saddex wax saas u socdo waayo taqniin lagu sameeyey ilaa ibnu kathiir uu yidhi wa fii hada kulluhu kanoo dhan wa fii hada kullihi mukhaalafatun lisharaa'ic illaahi lmunazalati waxaa ku sugan buu leeyahay khilaaf iyo mukhaalafo sharaa'icda alla la khilaa lagu khilaafayo calaa cibaadihi addoommadiisa uu kusoo dejiyey korkooda calaa cibaadihi alambiyaa uu kusoo dejiyey calayhim asalaatu wassalaam faman taraka sharca almuxakama qofkii ka tago sharciga la xukumay la xukumo almunazala ee lasoo dejiyey calaa moxamed bni cabdillaahi khaatami alambiyaa-i lagu soo dejiyey qofkii ka tago wa taxaakama ilaa gayrihi gayrkiis u xugun tago min asharaa'ici almansuukhati sharaa'icdii la nasakhay towreed iyo injiil iyo sharaa'icdii la nasakhay u xugun taga kafara waa gaalooba fa kayfa biman taxaakama ila lyasaaq kitaab ilaahay soo dejiyey towreed iyo injiil oo la nasakhay ninkii uxugun taga waa gaaloobaa buu leeyahay fa kayfa see xaalku uu noqonayaa waxaanba ilaahayba soo dejinino yaas yaasiq yaasaaq ninkii uxugun tago waqadamahaa calayhi oo kitaabka alla ka hormariyo waqadamahaa calayhi kitaabka alla ka hormariyo haddiiba uu ka tegey oo kan ka doortay waa ka hormariyeen qaar baa marka meeshaan culimada qaar baa yar baa waxay leeyihiin waqadama haada wafadalahaa baa laga wada ka fadilay hadduu ka fadilona waa inuu dhaho kanaa fadli badan laakiin waxaad moodaa marka yacni waqadamahaa calayhida tafdiil inuunan ka muuqanin man facala dalika qofkii sidaa sameeya kafara biijmaaci lmuslimiina waa gaaloobaa buu yihi biijmaaci lmuslimiin qaala allahu alla wuxuu yidhi afa xukma aljaahiliyati yabguun waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun marka qawaaniintan la dejiyey maxaakimtii la dhigay iyada eyacni lagu bedelay shareecadii alle booskeedii la dhigay iyada un maraajic laga dhigtay tafriiqii hore ma gelayso jaxdi iyo inuunan diidin baa loo kala qaadaa ma gelaysa midaan dambe walidaalika markii ummadda lagu ibtileeyey culimadii muslimiinta ilaa naasilay noqotay qawaaniinaa la keenay maxaakimtii sharciga sharciga waa laga bedelay waxaa loo keenay marka qawaaniin qolo walbaa marka qoladii gumaysatay ay ka keentay mid faransiiska qaanuunkii naboleon iyay keensadeen qaar talyaanigii bay ka keensadeen qaar waxay ka keeneen meelahan kale yacni ingiriiska iyay ka keeneen xeerar madani ama waxyaabahaasaa lagu magacaabay waxaa la yidhi qaarkood marka waxaa dhici karta marka meelo meelo un in la yidhi xoogaa yar yacni dhaqanka iyo halala hala waafajiyo waa iska dhici kartaan aduu xeerar saas oo kale markii marka lagu ibtileeyey muslimiinta xeerarka noocaas ah ayaa culimadii marka masaladaa u gacan qaaday oo ka hadashay yaan qaar yar ka soo qaadanan waxaa ugu horeeya alcallaamatu axmed moxamed shaakir sheekhan musnadka taxqiijiyey tirmidiga sharxay baacisulxadiidka iskale yacni kutubaha faraha badan lehe yani la yaqaano muctaqadkiisa iyo cilmigiisaba waa la yaqaana macruuf isaga marka axmed shaakir kitaab wuxuu leeya la yidhaha alxukmu aljaahiliya safxada labaatan iyo sagaalaad wuxuu yidhi ina almra fi hadihi alqawaaniin arrinka qawaaniintan ku saabsan alwadciya qawaaniintan la dejistay waadixatun waa mid iska cad buu yidhi wuduuxa shamsi qoraxda siday u caddahay oo kale qofkii cilmi leh waa u caddahay hiya kufrun bawaaxun waa gaalnimo cad buu yidhi laa khafaa'a fiihi walaa mudaawarata qarsoodi iyo laalaab iyo malahan buu yidhi walaa cudra liaxadi miman yantasibu lilslaami kaa'ina man kana fi lcamali biha aw اlkhuduuci lahaa aw iqraarihaa falyaxdar imri'un linafsihi cudurdaar uma lahan buu leeyahay qof islaamka u nisbo sheegta ciduu doonaba ha ahaadee inuu camal falo qawaaniintaas inuu ukhuduuco oo u madax raariciyo inuu qiro qof walbow nafsadiisa ha u digtoonaado walaalkii maxamuud shaakir isagana hadal dheer buu leeyahay axmed shaakir cumdatu tafaasiirka uu kusoo naqliyey tafsiirkan ibnu kathiirka uu ka ikhtisaariyey moxamed ibraahim muftigii hore yacni sheekh moxamed ibnu ibraahim kitaab risaalo uu leeyahay qawaaniinta wadciyada uu uga hadlay wuxuu isaguna sidaanuu yidhi fa haadihi almaxaakimu اlآan maxaakimtan hadda fii kahiiri min amsaari اlislaam magaalooyin badan oo magaalooyinka muslimiinta ka mida dhexdooda ah muhaya-atun waa la diyaariyey mukmalatun waa la dhammaystiray maftuuxatun tu la furay waa maftuuxat labwaab irdaheeda waa ballaqan yihiin waannaasu ilayha asraabun ithra asraab dadkana marka yacnii koox kooxay ugu socdaan waa lagu qulqula yaxkumu xukaamuhaa beynahum xukaamtooda waxay ku xukumaan dadka dhexdooda bimaa yukhaalifu xukma الsunnati wاlkitaab wax sunnada iyo kitaabka khilaafsan min axkaami dalika alqaanuun oo qaanuunka axkaamtiisa ah wa tulzimuhum bihi weliba waa ku laasiminaysaa xoogay qabaan ayb kuwa u fuliyana waa qabaan wa tuqiruhum calayhi waa ku qiraysaa dushooda wa tuxatimuhu calayhim waajibay uga dhigaysaa fa ayu kufrin fowqa hada lkufri gaalnimadee gaalnimadan ka sarraysuu yidhi wayu munaaqadatin lishahaadati biana muxamedan rasuulu llah bacda hadihi lmunaaqada burinta ka weyn maxay tahay muxamedun rasuulullah la buriyo tan tan ka daran waa maxay taxkiimu lqawaaniinkuu sidaa ku yidhi weliba wuxuu dhexgeliyey sheekh maxamed ibraahim kufru lictiqaadka yuu dhexgeliya asheekh ibnu cuthaymiin raximah llah isagana culimadii zamankan waaweyneyd ka mid ahaa waxaa la su-aalay hal hunaaka farqun byn اlmasأlaة الmucayanati alati yaxkumu biha alqaadi bgayri ma anzla اllah wa bayna almasaa'il alatii tuctabaru tashriica caama farqi ma udhexeeya baa la yihi tashriica guud yani in islaamkii laga qabsado tashriica guud laga qabsado oo wax kale la dhigto iyo in islaamkii tashriiciisi yaallo laakiin marmar aan la garab maro farqi ma udhexeeya baa la su-aalay faajaaba biqowlihi wuxuu ku jawaabay nacam hunaaka farqun baa udhaxeeyo faina almasaa'ila alatii tuctabaru tashriican caaman masaa-isha lagu magacaabo tashriica caamka laa yani lagu ictibaariyo laa yata-ataa fiiha taqsiimu saabiq qaybintii aan soo sheegnay hore ee waa la kala saaraada ma laha iyada wainamaa hiya min alqismi alwali faqad waa qeybta hore waaye bis qeybta hore waa maxay xaalaat lkufri alakbar ayuu qeybta hore kasoo dhigay waa kufri akbara iyado wax kale ma aha lianna hada almusharica tashriican midkan tashriica samaynaya yukhaalifu lislaam islaam ka khilaafsan inamaa sharacahu lictiqaadihi wuxuuba u sameeyey oo u jideeyey ictiqaadin ou ictiqaadinayo anahu aslaxu min alislaam inuu islaamka ka habboon yahay wa anfacu lilcibaadi addoommadana oo kan u nacfi badan yahay kamaa sabaqat اlishaaratu ilayhi marba hadduu intuu qoro dadkiina ku ilzaaminayo waxayba iska tahayba kanaa idiin fiican waayo waxaan fiicnayn muxuu muxuu ugu daalaa isaga waayahay meeshaas marka da waa saddex yacni saddex imaam oo a'imadii zamankan ka mid ah shanqiiti isagana marka adwaa-ulbayaanka kitaabkiisa meelo badan buu uga hadlay wuxuu uga hadlay walaa yushriku fii xukmihi axada fii suurati اlkahfi markuu fasiraya waxaa kaloo uga hadlay dalika biannahum qaluu liladiina karihuu maa nazla allahu sanudiicukum fii bacdi اlamrina waa uga hadlay labadaa meel aaduu uga hadlay meelo kalena waa uga dhex hadlay tafsiirkiisa markaan meelahaas gaargaarna iyana waa soo qadqaadi doona adwaa-ulbayaanka isagu wuxuu yidhi sidaan meeshaa walaa yushriku fii xukmihi axadantan marka aayaddan markuu fasirayay war gaaban uu yidhi waman lam yaxkum bimaa anzla allahu mucaaradata lirusul waibdaala liaxkaami illahi fadulmuhu wafisquhu wakufruhu kuluhaa kufru mukhrijun can ilmillah waman lam yaxkum bimaa anzla allahu muctaqidan anahu murtakibun xaraama faacilun qabixan fakufruhu wadulmuhu wafisquhu gayru mukhrijin can ilmillah tafsiilkii aan soo sheegnay buu aayaddan markuu ka hadlayo uu sheegay walaa yushriku fii xukmihi axadan markuu ka hadlaayana wuxuu yidhi wayufhamu min hadihi alaayaati aayadahan waxaa laga fahmaa ka qowlihi walaa yushriku fii xukmihi axadan ana mutabicii axkaami lmushariciina dadka wax sharci jideeyo xeerarka dadka sameeyo axkaamtooda kuwa raaco gayra maa sharacahu wixii alla jideeyey waxaan ahayn kuwa jideeyo axkaamtooda dadka raaco wuxuu yidhi anahum mushrikuuna billaahi waa kuwa ilaahay u shariig yeelay wahada almafhuumu jaa mubayanan fii aayaatin uqar mafhuumkaasina aayado kaleu ku cadyahay ka yaa lagu caddeeyey ka qowlihi ee alla uu yihi subxaanahu watacaala sida uu markaa alla uu yihi fi man itabaca tashriica الshayطaani fi ibaaxati اlmeytati bidacwa anaha dabixat اllah kii raacay shaydaanka warkiisa oo markii ay uu yidhi baktigu ilaahay baa gowracay oo allaaba dilay maa la cuno isaga waxaan anaga dilna marka marka la cunaayo xalaal waayo la dhahayo midka ilaahay dilayna la dhahayo waa xaaraan taas maxay tahay buu yidhi dad badana sharciga dura ma og tahay shaydaanka marka yaa u akriyey waina shayaadiina la yuuxuuna ilaa wliyaa'ihim liyujaadiluukum wain adactumuuhum maxaa la yidhi inakum lamushrikuun ayb fasaraxa biannahum mushrikuuna bidaacatihim hadday shaydaanka daacada ay shaydaanka adeecayaan mushrikiin inay ku yihiin ba waa la caddeeyey wahada lishraaku shirki falidaasna fi daacati daacada way waitibaaci tashriici lmukhaalifi lima sharacahu llahu tacaala iyo in la raaco sharcigii alla jideeyey sharci aan ahayn mushrignimo ku timid way ayb ha yani markaa wuxuu yihi hada lmuraad waha yani hada huwa almuraadu bicibaadati shayطaan kaana marka waa ulajeedada marka muraadka shaydaanka caabudidiisa laga wado fii qowlihi tacaala alam achad ilaykum ya bani aadama anlaa tacbudu shayطaan yani inaad adeecdaan way ayb iyo waqowluhu tacaala wuxuu yihi can nabiyihi ibraahim ya abati laa tacbudi shayطaan iyo in yadcuuna min duunihi ilaa inaahan iyo aduu aayadahaasuu keenay ilaa uu yidhi wabihadihi اnusuusi الsamaawiyati alatii dakarnaa nusuustan samaawiga aan sheegnay yadharu waxaa muuqanayo gaayat الظuhuur yacni muuqnaan muuqasho meesha ugu danbayso ana aladiina yatabicuuna alqawaaniina alwadciya kuwa raacaya qawaaniinta basharku samaystay allatii sharacaha shaydaanu shaydaanka uu jideeyey calaa alsinati wliyaa'ihi owliyadiisa carabiyadooda uu ku jideeyey kuwaa marka yacni kuwa ra mukhaalifatan lima sharacahu llahu caza wajal calaa alsinati rusulihi iyadoo weliba ay khilaafsan tahay wuxuu alla rusushiisa carabyadooda ku jideeyey kuwaasi wuxuu yihi anahu laa yashuku fi kufrihim wa shirkihim ilaa man amasa alla ilaa man tamasa allaahu basiiratahu wa acmaahu can nuuri lwaxyi midlahu ilaa qof ilaa shi gaalnimadooda waxaa ku shakinayuu yidhi ku shakin maayo ilaa qof alla uu tirtiray araggiisa waxyiga nuurkiisana uu ka indha tiray xaggiisa iyagoo kale laga lagaga indha tiray kadib marka wuxuu yidhi uma wuxuu kala saaray nidaamka idaariga iyo nidaamka tashriiciga wuxuu ka hadlaya waa nidaamka tashriiciga isaga kala saaray nidaamka idaariga dhib ma laha haddii maalan la yidhaha waddadan qaabkii loo mari lahaay iyo yacni intaas ha la ekaato cabirkeeda samaa fara ha lagu xiro qolana mar ha ka joojiyo qolana mar haloo ha loo fasaxo iyo baabuurta meelaha aynan ahayn inaan la dhiganin iyo meeshaan lama dhigi karo ila dhibaato ka imaaneysaa la arkay waxyaabaha sidaas oo kale ma ka hadlaayo isaga kuwaas qaanuun tashriiciya maaha waa iska idaari waxa laakiin waxa tashriiciga ah oo ilaa haddii marka kaa hore hadduunan sharciga khilaafaynin dhib ma laha waa inaanu sharciga khilaafin laakiin midka tashriiciga ah oo xukunkii allo oo yaallo laga garab sameynayo mid kale kaas baa marka labadaasuu kala farqiyey markaasuu wuxuu yihi waama الnidaamu الsharciyu اlmukhaalifu litashriici khaaliqi الsamaawaati wاlardi fataxkiimuhu kufru bkhaaliqi الsamaawaati wاlardi nidaamka tashriiciga ee khilaafsan nidaamka tashriiciga allihii cir iyo dhul abuuray tashriiciisa khilaafsan kaas in la xukumo waa gaaloobid lagu gaaloobayo allaha cir iyo dhul abuurtay kdacwى ana tafdiila الdakari calى اlأnhaa fi lmiiraahi laysa biinsaafi waxaa la mida qof inuu yihaahdo nin iyo naag dhaxalka in loo kala badiyo cadaalad maaha waa ku jiraan ninkaasna waanahumaa yalzamu istiwaa'uhumaa fi lmiiraath waa in lagu simo dhaxalka wakadacwaa ana tacaduda الزawjaati dulmun naago badan in la guursado waa dulmi inuu yidhaahdo waana طalaaqa dulmun lilmar'ati furiinka in ninka keliya gacan loo geliyo naagta dulmi buu ku yahay waana rajma wاlqaطca wanaxwahumaa acmaalu waxshiya dhagax in dad lagu dilo yacni gacan la gooyo acmaal waxshi ah waay dadaa hadda waa dad ah waa jiraan oo dadka qaar muslin ay ugu xisaaban yihiin kuwaasoo kale acyaantooda marka gaalo waa u yihiin waxa noocaas dhahay waayo sharciba maba aaminsana kuwaasna soo ma garan fataxkiimu hada الnawci in la xukumo min الnidaami oo nidaam tashriiciga ah fii an fii anfusi اlmujtamac dadka nafahooda wa amwaalihim maalyaalkooda wa acraadihim cirdigooda wa ansaabihim nasabkooda wa cuquulihim cuquushooda wa adyaanihim dadka diintooda qaanuunkaas xunkaa in lagu maamulo lagu xukumo ilaa qaanuunka marka maxkamad la dhiga dadkaas xukumaa soo maaha diintooda iyo maalkooda iyo naftooda kulli isagaa isagaa ka talinaya ayb wuxuu yihi marka kaa in la xukumaa kufrun bikhaaliqi الsamaawaati wاlardi waayo watamarudun calaa nidaami samaa iyo madax adeyg xukunkii samada xaggeeda ka yimid lagu madax adeegayo waayo aladi aladii wadacahu man khalaqa alkhalaa'iqa kulahaa ali kaasoo uu dejiyey allihii khalaa'iqda oo dhan abuuray uu dejiyey weyaan meeshaas marka maxaan ka ogaanay tashriica caamka kala qaadqaad ma laha waxyaabaha kala qaadqaad kale marka waa wixii xukunkii islaamkii asal ahaan guud ahaan waa yaallaa laakiin marmarow jowr falaa qaadiga kaas waayo marka midka khawaarijta ay gaalo dhihi jireen ibnu cabaasna uu ka celi jiray ama abu mijlas laaxiq ibnu xumeyd waxaana ku tusaya ibnu cabaas maba soo gaarinba wadcigan waxaan oo kale waqtiga ibnu cabaas maba jirinba intaasaad ku garan kartaan ayb waa jiraan lil amaana alcilmiyaan u sheegaa waa jiraan culimada yacni zamankan joogtay qaar ka mida oo iyagu si kastoo ay ahaato mas'aladan alxukm bigayri maa anzala allah u kala saaray yacni tafsiilka geliyey ama tashriica caamka iyo keyrkiisba geliyey waa jiraan ayb meeshaas marka ibnu kathiir baana marka waqadamadaas bay marka tafdiilay ku xambaarayaan waxay leeyihiin shareecada ka fadilo inuu ka fadilana inaga ma ogaa karno inuu isaga noo sheega maahani ayay leeyihiin marka waa jiraan culimo waaweyn oo iyagana sidaas marka tiri yacni waxaan ujeedaa culimada waaweyn wax qaar ka mida oo sidaa yidhina waa jiraan laakiin warkooda waxaa ka xoog badan hadalladan yaa ka xoog badan farqiga nusuusta ibnu cabaasna inaan waaqicaan la deji karin waa ku muuqanaysaa oo qof walbaa marka waa u muuqan kartaa culimadaa laftooda wax yidhi waa gaalo ma hayno maadaama shay gaalnimaa ay ka shakiyeen iyagaa gaala weli lama ma hayno ayagoo marka sidaas khilaafkaas la og yahay inuu jiro yaan haddana la gaalaysiinin culimadaas walaa iyo dadkii iyaga isyiri xaqa ama meeshaas jiraa kuwii isyirina ta'wiilkaas ta'wiil baa marka meeshaa marka iyadana yaallo oo meeshaa marka yacni laga culimadaa marka iyaguna laga lamana gaalaysiinin waa murji-ana wax yidhi oo la ictibaariyo warkooda ma lahan ugu dambeyn marka waxaan ku gabagabaynaa waxay tahay masaladan waxay wax u dhibaysaa kuwii la sheegay ninkii qaanuun wadciga sameeyo dadka ku ilzaamiyo xukumo yay dhibaysaa shacabka iyagu marka masaakiinta ee la xukumaayo on awoodda lahayn in lagu dul dejiyo oo la yidhaha waa kufaara mujtamaca maxay gaalo ku yihiin af xukma aljaahiliyati yabquun soo ma arkaysa waada xukunka inta haysato iyo inta ku howlan waxyaabahan kufriga lagu tilmaamay ayaa arrima waxaani markaa yacni ay ku soconayaane ma waxay ku soconayaan qof aan xukunna haysanin waxna xukumin dadna ku ilsaaminin bal isaga la xukumo ee marka isaga laga awood badan yahay haddaad saarto oo tiraa mujtamacii waa gaalo adiga maxaad ku muslintay marka adigaba ila waa ku dhex jirtaaye magaaladanaad xaafad ka degan tahay dadkaanuna xaafaday magaaladan ka degan yihiin waxa adiga aada muslim ugu noqotay afa xukma aljaahiliyati yabquun ayaguna muslim aan ka dhigin maxay tahay nacam wuxuu ku leeyahay aawa xukmu bigayri maa anzala allah yani alxukmu bimaa anzala allaha maqan aawey buu ku leeyahy nacam haddii uu maqan yahay ciddii uu ku ag maqan yahay ama ciddii jariimadaas ku jirto yaa jariimadaas ay ag taallaa maahane ma dadkan inaad dulmiso suu qalad ku ma noqonayso adigase waa lagugu ilzaami karaa adigana waa ku gaa waa ku jirtaa gaalada marka may anig ku adiga ma waxaadan ugu jiraynin marka inaad fulaan min annaas aad tahay koox xiblaaye in lagu dhaho magac xiblaaye aada leedahay saas miyaadan ugu jiraynin maahan saas marka masaaishii marka wax bacdi naaska dhacaaya in ummadda dhan loo tiiriyo ta kale hadday sidan jirta jaahiliye ma jirtaa jaahiliye mutlaqa miyaa jirta maya xaq iyo baatil waa kala soocan yihiin soo annagaan hadda caawo dhanba sheegayna soomaa jaahiliyadii xaq iyo baatil lama aq- lama kala aqoonin jaahiliyadu waa xaalad xaq iyo baatil aan lagu kala gara karin maanta xaq iyo baatil ninkii masaladan ka rabo waa ogaa karaa soo maha marka jaahiliya fa xukma aljaahiliyati yani ereygii aljaahiliyaba hadduu arko wuxuu moodayaa waxa la dhahaa inay run yihiin waxa aayaddan marka lasoo qaato sida loo soo qaadanaya inay saxan tahay inaad iska fiiriso dadka dhallinyarada marka caatifada iyo xamaaska iyo ayaa waxaa looga dhigaa mukafiriin dad dadka gaalaysiyaa laga dhigaa qaar baa markaan sidaan wax u kala aan uga hadlayno waxay leeyihiin dadaa la la dugduugaa lagama hadlo waxbaa la qarinaa ayaa qaar dhahay maxaa la qarinaa axkaamtii waa tan caddahay haddaad adigu waxaa wax ka badan hayso dadka u sheeg ha lagu maqlo waxaa la yaab leh nin isaga aan waxba sheegaynin oo haddana dhahayo qof wax sheegayo waxba u qarina warmuwaan ilaahay laga cabsanaynin dadkan su-aal aakhiro uma taalmiya kuwa waxaa la qarinaa dhaho shay inuusan ka duubnayna laga yaabaa kelima walaa kelima inaynan dhihin dhagaha dadkay wax ugu wax wax u dhagahay dadka wax afkay dhagaha u saaraan markay wax u sheegayaan xaggay xaggay feerinayaan waxa adiga aadan ahayn ood ummadda kale ku bursanaysa maxay tahay nacam waa dajal iyo dulmi hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed waaalihi waasxaabih